haweenkan ayaa sheegaya inay u baahan yihiin shaqo abuur in loo sameeyo maadaama ay soddonkii sano ee dowlad la-aanta ay ku jireen samata bixinta qoysaskooda waxaana jira haweenka heer gobol heer degmo iyo heer xaafadeed inay si mutadawaca ugu shaqaynayaan wacyigelinta nadaafadda bilic kusoo celinta degmada iyo soo dhoweynta madaxda dowlad goboleedka marka ay yimaadaan sangaabo nuur axmed oo ka mid a xubnaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegtay baahida ay u qabaan in loo sameeyo shaqo abuur maadaama haweenka ay u baahan yihiin ayna yihiin lafdhabarka bulshada
haweenka waxaa laga dareemayaa inay isku kalsoon yihiin inay shaqo abuur u baahan yihiin inay soddonkaa sano ay reerka iyo kasoo samata bixiyeen oo adoga waxba ouna haysano sida caruurta oo guriga loogu imaanayay gabdhihii in soddonka sano soo samata bixiyey maanta gobolka shabeellada dhexe aniga soomaaliya oo dhan kumalihiga inkastay wada jirto gobolka shabeellada dhexe hirshabeelle gabdhihii soddon sano soo heelanaay oo soo samata bixiyey maantana haddii shaqaabuur loo suubiyo sida iyo si kasii fiican waa in ganacsi yaryar loo furo in dukaamanka loo waxeeyo miiskadaysa xoogaa loo loo kobciyo ee gabdhaha maxaan ku leeyaha guri joogtada la yiraaha adna intaada waa kaasa ka shaqayso kobac loo suubiyo wax walba loo suubiyo gabdhaha iyo koo cows guraaya qoryo guraayo oo cows suuqa geyhayay soo samata bixiyeen maalinkay wax yar oo shaqax abuur ay helaanne sida iyo si ka fiican waa waxayna intaasi ku dartay in bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha islamarkaana ay ka jirto ee degmada jowhar dalagyadii oo yaraaday kadib markii ay isugu tageen fatahaado iyo ayax u rabnaa inaan abuur helno inaan cagaf helno in keliyaha noola qodo in webiga biyaha nagu daadiha ay nagala buuro waxaan u baahannahay inaan cayayaan dilihii daawado cayayaan dilihay aan helno hay-adahana ay naga taakuleeyaan waa inaan cagaf helno inaan baldoos helno inaan beeraha u helno abuur inaan kanaanala helno fatahaada biyaha hirshabeelle na nagala buuro waxa waaye beeraaleyda afar makiinaa lagu leeyahay afar fasal ee biyaha soo galow hayaan maanta beeraaley waxay haysata mala sagxadday taallaa balse maalinkay aan maalgelin helno oo nala maalgeliyo waa inala dhulkaan jiifnaa waa in dhulka nagala qaado horta madaxa dhulkaan noogala soo qaado beeraha noola maalgeliyo keliyaha noola qodo abuurka aan helno maanta lacag isku xiran nin isuga qadaayo inta lacag iska soo aruuriyo keli ma geli karo saa gurigaaba u baahan dherigaaba dansan marka waxaan u baahannahay hay-adahaas oo haddii alla nooga soo qaado koo waa inay beeraha ay noo maalgeliyaan dhibaatooyin badan ayaa ku hor dadban haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha dhexe maadaama ay sheegayaan inaysan jirin wax mushaara oo ay qaataan xilliyada soo dhoweyntana loogu yeero marka munaasabadaha in ay halkaasi kasoo qayb galaan sidoo kalena aysan jirin wax garab istaaga oo ay ka heleen maamulka gobolka shabeellaha dhexe sida ay sheegtay sangaabo